Agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay shir looga hadlayay barnaamijka ka daba-tagga carruurta ka yar shanta sano ee aan qaadan tallaalka. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka Banaadir, mas'uuliyiin ka kala socday hay-adaha WHO iyo UNICEF, iyo qaar ka mid ah ururada dhakhaatiirta. Doctor Safartuun Cabdi oo ka socotay Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee Carruurta ayaa ka warbixisay muhiimadda uu leeyahay shirkan iyo barnaamijka ka daba-tagga carruurta.
sababta keentay in catch up la sameeyane waxa ay tahay sida aan ognahay horta caruurteena sanadadii ugu horeysay waxay ku ekaan jiray tallaalka sanad kadibna waa la kordhiyey laba sano ayaa laga dhigay xilliyadii ugu dambeysay marka ilaa laba sano ayaa la tallaali jiray Een, hase ahaatee tallaalkeena muusan dhammaystirnayn oo caruurta inta la tallaalo aad ayay u yaraan jirtay taasna waxay keentay caruur badan in xanuunadii laga tallaali jiray ay ku dhacaan si joogto ah oo awal horeeto een, ahaan jirtay outbreak ama inuu xanuunka dilaaco laakiin markii dambeeto sanadadan ugu dambeeyay inuu joogto i- u jiri jiray sida jadeecado kaleeto oo mar walba sanad kasta bil kasta la arko iyo xanuuno cusub sida gowracatadoo kaleeto oo ayaantan dambe aad noogu soo badanayay agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud oo daahfuray shirka ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirka isaga oo bulshada ugu baaqay inay carruurta tallaalaan Een, runtii maanta waa maalin weyn oo aad u farxad badan runtii waxaa u joognaa wax loo yaqaano kadabakeenta tallaalka ilmaha ka yar shanta sano waxaa ogtihiin shanta sano lasoo dhaafay mar kastoo tallaalka soomaaliya oo gaab oo ka jiray antiil markii la bilaabay soomaaliya ilmaheeda in la tallaalo haddana shanta sano lasoo dhaafay waxaa jiray covid 19 a jiray Een, culayskii covid-ka iyo waxyaalo kale ayaa xoogoo tallaalka soomaaliya dib u dhacay si shantii sano lasoo dhaafay ilmihii dhasho tallaal mugle uga helaan waxaa la la xitiraaqay barnaamijkan la dhahayo bika jabka waxaa ogtihiin ilmaha soomaaliyeed hal malyan iyo bar ilma soomaaliyeeda ayaan tallaal helin ama tallaalkii aan loo dhammaystirin completely si maaragtay loogu dhammaystiro barnaamijkan ayaa lasoo ixtiraaqay annagana waxaan go'aansanay maadaama aan nahay dadka ugu sarreeya caafimaadka gobolka banaadir inaan dee compoundkeena iyo areadeena annaga aan isku ekeynay aan soo bixinno health professionalski wax ka qaban lahaa soomaaliya aan usoo gudbinno runtii halkaas malyan iyo bar ee soomaaliya annaga waxaa mas-uuliyad gaara naga saaran tahay boqol toban iyo sideed kun oo caruura oo Soom- oo banaadir ku nool waxaa is leeyahay boqol toban iyo sideedkaas kun oo caruura oo banaadir ku nool sanadkan waxaa la qorsheeyey boqolkiiba toddobaatan in la gaaro si loo gaaro cid kastoo caafimaad ka shaqayso waa marka hore annaga inaa gaarsiinaa si ayagana u gaarsiiyaan xaafadahooda iyo guryahooda iyo meelahay ka imaadeen in la bilaabi doono wax lalahaa bika jab dabeeqada bishaan barnaamijka ka daba-tagga tallaalka carruurta ayaa door muhiima ka qaadan doono in dib loo tallaalo carruurta aan helin tallaalka dabaysha iyo jadeecada